wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga somalilan ayaa magaalada ceerigaabo ku qabatay bandhiga carwada xoolaha bandhigan ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo carafka xoolaha doctor saalax saciid iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ayaa ka waramaya bandhiga carwadan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbialcaalamiin marka koowaad ilaahay baa mahad leh waa salaamayaa dadweynaha halkan isugu yimi ee ka soo qayb galay carwadan carwadan oo ah lasoo bandhigayo wixii ay dadku soo saareen ay ka soo saareen muddada afarta sano ah oo muddada afartaa sano oo aan la shaqaynaynay annaga iyo hay-adda fow halkaasoo aanu ka samaynay meel walba maxay ahayd toban goobood oo ka mida degmada ceergaabo mid walba dhisme iyo mishiinaba aanu geynay insha allaahu hadda waxa weeye midhaheedii baa la goosanayaa oo waxsoo saarkiiba hadda la bilaabay si fiican fiican bay u socotaa carwadan waxaa ka horreysay mid kaleo hargeysa lagu soo bandhigay haddana tani waa tii ceergaabo lagu soo bandhigayey halkan waxaa yaalla sidaa arkayseen maxay ahaydey dhir iyo maxaa geeda calaf kala duwan oo aad u fara badan oo geedaha aadka xiisaha badan ay ka mid tahay daranta iyo baskalaxa oo ah dhir dhanaan sameeya oo maxay ahayd xoolaha u sameeya milix ahaan oo kale ay ka helaan xanuunno badanna ka hortaga qaar ka mid a dadka ka soo qayb galay bandhigga carwadan ayaa bogaadiyey
halkan waxaa uu ka kooban yahay sagaal geedoo kala duwan oo tayadoodu aad u sarrayso midacaanuhu badinaya mid cadku kordhinaya mid neefka biyaha uu xoog u cabbayo biyo badan cabbayo halkii xoolaha lagu dabalumi jiray ee maalin dhan la raaci jiray iminka xoolihii calafkii baa loo hayaa oo tobanka goobood ee gobolka sanaag bay koo hayaan gaar ahaan deegaanka dagaar cid kasta oo gobolka sanaag oo xoolodhaqato ah carwadan laysugu keenay halkane ay soo saareen deegaankan la yidhaaho gobolka sanaag degmada ceergaabo taasoo ay ka keeneen toban goobood baa halkan jooga oo calafka soo saara tobanka gooboodna waxaa sameeyey fow waxaa sii sameeyey xanaanada xoolaha oo abbaa markaa marka hore guud ahaan fowna way ku xigtaa hawlfududayntana waxaa leh afyoko oo isgaadhsiinta waxaanu maba dhaqaaqin haddaan iyadu markaa idjo-oogan aanu ceergaabo joogin aad baanu iyana ilaah ugu mahad celinaynaa dhammaanna waxaan salaamaynaa dadkan carwooyinkan aan carwadan aanu soo saarnay anigu waxaan ka hadlayaa laanqicyaanahay beeradee laanqicyaan ka mid ahay odayada guddoomiye waayeelkana ka mid baan ahay waxaan aanu soo saarnay weli anigu iminka waad arkaysaadoo ciradan waxaan leeyahay mala qayb way isku jiraa baan leeyahay mala timahayba inkastoo dadku leeyihin waa caddaanka u badan yihiin laakiin anigu waxaa kulley way isku jir weeye weli maan arag ninkayga ama laygama sheekayn ceergaabe ceergaabo oo calaf ama meel calaf xoolaad oo la sameeyey oo balkii laysu keenay oo doomaartii laysu keenay oo doreentii laysu keenay oo duxidii laysu keenay oo saddexadii laysu keenay oo laysu keenay geleydii oo laysu keenay habrashawgii oo laysu keenay berdihii oo laysku keenay dhaameelkii oo laysku keenay qabcadii oo laysku keenay dhebodhebodhebooakii waxaasoo geed oo la shiiday oo laysugu yimi misirkii darantii darantii xoolo ka darmadaan hilibka macaanisa milixdii wixii oo dhan oo xoolaha tayadiis tayayn jiray caanaha cadka dhasha dhashu haddaanay helin nafaqo oo xoolo waxaasoo aanay wax nafaqayn dhashu xoolu dhashooda way baktidaa way yaryaraataa waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa wax soo saarkii warshadda calafka ee dooxada dagaar oo ah rugta ganacsiga aanu ku soo bandhigayno dhammaan waxaannu ugu baaqaynaa bulshada reer gobol sanaag ama somalilanba dalka dariskaaba inaannu hayno calafkii xoolaha maamulka somalilan ayaa diyaargarow xoogan ugu jiray xilliyada ay dhacaan abaaraha inay helaan calaf badan oo xoolo ah si aysan u saameyn abaaraha xoolahooda